wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed mudane xasan cabduqaadir oo weeli ayaan agaasimiga guud ee wasaaradda taliyiga booliiska gobolka baay iyo gudoomiye ku-hogeenka amuuro bulshada degmada baydhaba iyo furi kulan howleedka laakabandhig kaayo xog aruurinta muddo ka dhow lama toddobaad ee wasaaradda amniga kuwadi degmada baydhaba kulanka weliba qeyb ku ahay howlwadeenada wasaaradda amniga booliiska hanraabta dhalinyarada odayaalka dhaqanka culimada iyo dadka barakacayaalka taliyiga qeybta booliiska gobolka baay gaashaanle sare aamiin maxamed ismaan iyo gudoomiye ku-hogeenka amuuro bulshada degmada baydhabo ayaan ku horeyntii bandhiga ku wada hadalaya fadaane odayaalka dhaqanka ulmaaudiinta bulshada gabdhoogaan oo sharafta leh wayba siiin kuodsaana ciidamada amniga intii gacan la siiy oo lala shaqeeya haddii isagnaila shaqayna una diriisa qabna laamagogaas furugna lanku oo wala hadlaayo madiisuna arabo baan oo wareegde laakiin ayaan ku wareegda koran bulshada dhatiya ma ku wareegda koran bulshada usan ka dhaha wareegda koran bulshadaas may ku fadaan intii onay maydhadays gacmada gacmana siyaan gacmoogaan way bua bulshadu marka shirka kaagna may bua baahadan hatilaha bandhigkay wasaaradda amnigaha bandhigdii unna dadka anka muhiimsagaana lambar kowna baahadan antilaka sheegahay uniha qornimo walna hanin qorima eh hay-ado amniga oo dhan oo booliiska laamo iyo shalduun waha qorni marka way fadaan qof welba meeliku ka eedanta may bua gacanka hijaysada
amni laantiya nololmajart amniga helni horumara helni waxbarasho helni caafimaada helni taas markan waybwaha muhiim yaningayin waana maybwaha ilaahay subxaana wa tacaala kadib dowladnimada yaa ka deerni maylfaday markan inay taas la dareema waana laan welbana waajibka usley oo ku saaran inkuka qiibqaadada amniga laku wada shaqeeya barnaamijkanna barnaamij muhiim aw mayl araayisa maalmogownna kulamo shalduwan yaa wasaaradda amniga bulshadeen hala qaadatay haddii ata dadka oo maamulka haddii ata bulshada qiibaja shalduwan haddii ata i d bs mase dadka barakacyaasha ah marka intaas dhanba way haytay dadaal badan oo lahasuub yahaytay haddana gebagabadii isoo bandhigiyo waxyaabihii yaa laha bandhig kahay mayla faday markaan doogii ay dheeraynay inilan welba inilan welba mayb waha qmuhiimaqb muhiima ku qaadada ilaalinta amniga iyo xasiloonida dalkan ugu dambeyntii wasiirka amniga gudo koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan cabdiqaadir ayaa kuma hadnagaysadii oon ku qeyb qaadeen xog ururintan amniga weliba uu iskala dardaaramay hay-ado amniga maamulka degmada baydhabo iyo bulshada qeybaja shirgadiisan inay ku qeyb qaadaan xasiloonida iyo nabadda degmada
walay mahadnagay horta markan koreyta tiimkii ka shaqeeyay muddooyinka iyo oo kaadladayaan degmada iyo ciidanka booliska baahiyoogan laha bandhigi doono ha qoreeno wakhti geliyan aan mahadnage rungu lan intii waxyaha ka degi wal maskuqobada koro laakiin markii baahida jarta ada ogaad iyo walaagii markaasay la qobado koro iyo la qobado koro marka guudhaan se agaasimaha iyo la taliyaas insharaxaya uu degmooyin badan laha ku qabaday brograamkan degmooyinka laha ku qabadayna walaay markaas baahi ee iyo hajeediyeen wala laka faa'iiday tusaale degmada xudur markaa ku qaadno oo laka bilaaway saldhigisha wali ogtiina waagiisiyaad bari dhatan lan dhasi male dayactir mahalna qalab ma lahayna geedka hoostiis oo saldhiga ka taalaya dacwada laka qaaday laakiin markii baahidan oo kale laha bandhigkay booliska iyo bulshadii sahan qoreen walaay markaasay meelo taalay i dadkii una la wadaagnay walha ku jawaabay saldhigay way dayactiri dayactir shaleerisle meelka reebne wal qalabeeyey qalab shaleerisle meelka reebne haddana solar alankeli hadda geeg saldhig dayactiran oo solar shayle nala shayle qalab shay taalo oo fuul ah oo booliska ka shaqeeyeen iyada aan fayley wali intaasan sii dheeraytay baahiyooga laha gudbiyay wali kuma tahayna magaaladaas magaalada meelo laha ku galaa oo dhanba dad shacab eh oo ururada bulshada ah iyo amni sheesuga hamiinkii la ciidanka la wareegaan laakiin maalintii oo dhanba gabdho iyo dhallinyarada oo ururada bulshada ah oo maamulka degmada iyo iska dhadhahjara ah iyo keeliyaalka suranaya dadka baarayaan magaaladaas hagalaaw yaba baawur hangalaana meelogaasyona baahi fara badan oo laha ku qoraya jarta inyoo isgaarsiin inbaahanaayeen inyoo calaamad yaro oo jaakad oo kale maadaama qofkan shacab ay meeli jaqboynti malka alaw silansurumu calaamadoo yar lanhiru tababaro la siiyo iyo markanka dambeytu meelaskaeliyaalka in la bedelo rug boolis yaana walaay lakugu qabado kore waa laku qabda degmooyinka kale wasaaradda amniga guda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya muddooyinkii inkada dambeeyey ka gudi jartay qiimeynta khatarta amniga iyo weliba ka gebagebeeytay magaalada baydhabo kulan howleed iyo niskashaantii hay-ado dowladda iyo bulshada qaybaja shalgadiisana kaasi oo laku ogaaday xaaladda amniga ee degmada baydhabo